habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad adduunka naga dhegaysanaysaan halkani waa redio had wanaag dhegaystayaal waxaa khadka taleefonka si toosa igu jira amiin caamiro aad wada taqaanaan farshaxanka weyn amir kusoo dhawow bal radio had wanaag waa aad baa umahadsan tahay axmed axmed naasir iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan an dhegaysanayso waa idin salaamay waa hagaag amir su-aasha koowaad aan ku weydiinaya waxa weeyaan dad badan unbaa maqla magacaaga amiin caamir oo ku yaqaana nin farshaxan ah oo caana balse taariikhdaada qofna ma oga dadka badankiis baan iraade bal horta bal taariikhdaada ama taarikh nololeedkaada bal noo sheeg waa mahadsan tahay waa taarikh nololeedkii haddaan ka waramo waa aniga waxaan ku dhashay muqdisho xamar dadka u yaqaaniinba waxbarashadeedii waxaan joogay xamar weligay xamar ma dhaafin xamar aan ku dhashay wixii dagaaladii ka ka dhacay kadib mooye intii intii kale xamaraan ku noolaa waxaan dugsi dugsi hoose dhexe iyo dugsi sareba waxaan kusoo dhamaystay aan joogay xamar waan gartay amir goorme ayaad bilowday muhiimadan farshaxnimo ama artistnimada horta waa waa waa hego waxaan waa ku dhashay anoo wax sawiraayo yar ayaa sidii waalidkayga ii sheegay yaraanteediiba waxaan qalin markaan helo ama dhuxul markaan heloba waxbaan sawiri jiray sidii aan kusoo barbaaray dugsi sare markaan gaaray ayaa is ogaaday inaan aada macnaha ugu fiican ahay waxaana ay yihiin wax hego ilaahay i siiyey kadibna waa xataa is waxbarashadii kale xataa waa waan wadi waay kana si fiican farshaxanka si fiican iisii jiitay markaasaa waxaan ilaahay qudradiisa ilaahay dartiisa ayaa waxaan uu xooga usii saaray oo macnaa ilaa heerkaan i siiyey ma keligaa unbaa isbaray amir mise qof baa ku baray horta waa waxaan hebo waayo wax wax ama ilaahay igu abuuro ahaa laakiin dad badan oo wax sawir jiri waa jiri waagaasi aan ku dayin jiray oo dhinaca markii oo waxyaalo badan wuxuu leeyahay waxaan mogtahay sawirada rinji la mariyo habka loo bilaabo iyo waxyaalahaas markii oo dadkaas aan la kulmay ayaan ka daawan jiray oo anoo yar oo taa u adeegi jiray markay shaahay u baahdaan iyo markay wax u baahdaan wax u dodooni jiray sigaarka markay u baahdaan usoo iibin jiray si aan wax ugu faa'iidaysto raggaasi waxay ahaayeen rag soomaali oo waagaasi wax guri jiray adiga lixdimaydii ayay ahaayeen marka dadkaasna waa ka faa'iidaystay run ahaanti dadka aad sheegaysid ma xasuusataa wax ma nooga taataaban kartaa ha waa waxaa jira nin la dhihi jiray abuukar toto nin la dhihi jiraa jiro wax sawiri jiray waxaa jiro cali maxamed nin la dhihi jiray oo dadkii u yaqaaneen calaasasiino waxaa jiray nin la dhihi jiray niinile oo dhinacaasi baydhabo ka yimid adi rag badan ayaa jiray waagaasi aan hadda soo koobi karin aan xasuusan laakiin raggaasay ahaayeen rag active ah oo khatar ku ah sawirka gacanta soomaaliya raggaasaa marka ayaan ku dhex jiri jiray waagii hore okay si fiican baan u fahmay amin camir ma jira iminka qof soomaaliya waktigan la taagan oo aad isleedaha qofkaasaa kugula tartami kara
wallahi horta labaatan sana hadda dalka laga maqan yahay raggii wax isa sawiri jirnay qaarkoodna way dhinteen qaarna way nool yihiin waxaa ka mid ahaan jiray nin la dhihi jiray muraad muraad cabdallah oo hadda mar dhow ku dhintay magaalada hargeysa rag kalena way jiraan oo adiga ay ka mid yihiin nin la yiraahdo shek shek nin la yiraahdaa jiro waa adi rag badanaa jiray waagii hore laakiin hadda meel ay ku dambeeyaan qaarna baydhabay joogaan qaarna waxay joogaan maxamar marka waktigana waa isbedelay adduunkana wuxuu noqday technoloji cusub marka hadda aniga waxaan usii gudbay technolojigan cusub ayagana waagii macnaha waagi waxaa sawiri jirnay waxay ku sawiri jireen qalin iyo burush haddana adduunkii waa isbedelay laakiin hadday helaan waxaa laga yaabaa inay sideedu kala noqdaan haddii qalabka ay helaan taswiirtaadii ugu horreysay aad gacanta ku taswiirtay ma xasuusataa kii ugu horreeyay aan sawiray wuxuu ahaay gabar hiddaha dhaqanka soomaali oo dheel dheel gacanta ku haysa oo dharkii hiddaha wadata oo gabadhii ugu horreysaan iskuolka kuma sawiraan xasuustaa sidaasay ahayd waa hagaag waan fahmay amir sawirada aad gacanta ku samaysayd dadka soomaalidu sidee bay u arkaan hadda mise mise waagii hore labadaba waagii hore aniga macnaha inaan sawirkeygii qurux badan yahay aniga xataa ma dareensaneen ee waxaan ku dareemay markaan iskuullada iskuulka aan wax ku sawiray oo macalimiinta ay aada u jeclaysteen oo adiga xafiiska iyo meelaha ardada u badan oo la suri jiray sawiradeedii markaasaan ho- horta dareemay waagii hore Ee, marka xigta hadda markii oo aan usoo wareegay dhinacan oo siyaasadda waxaan dareemay markii oo aan website-yada aan soo geliyo sawiro oo siyaasadda ka hadlaya waxaa iiga yimaada iimeelo aada u fara badan oo dadkii ka hadlaya si ay u arkeen marka waxaan dareemaa dadki inay aada u xiiseeyaan ee, sawiradeedii Ee, dad dhibsada ma kula soo xiriiraan ayagu way jiraan horta waa qasab waxa waaye marba haddaad siyaasad ku jirtid qofna waa kugu raacaa qofna waa kaa soo horjeesana Eh, dad badan way jiraan oo igu dhaliila oo ama wax si kale u fahma Eh, inkastoo aan howsheedii ay ahayd howl oo soomaali aan u bisleen oo iminka macnaha aan ku qasbay inaan baro sababtoo ah soomaali kartuunka wax kaley u haysteen sawirada kartuunka ama siyaasadda laga hadlo waxay u haysteen wax dadka lagu caayo iminka waxay fahmeen in waxaan uu yahay wax fariin gudbinaya ama qalad saxaya iminkay fahmeen laakiin in badan ayaa markii hore ka maqnaa oo macnaha si kale u qaadan jiray ama fikrad xun ka qabay dad badan baa aaminsan inaad tahay een, artisto weyn oo dabcan waaba tahayba oo haddana iminkana saxaafadda ku soo biiray Een, haddana la odhan karo siyaasi Een, badanaa een, siyaasiyiinta geeska africa oo dhan ayaa taswiir ama waxyaabaad kaga sheegtay balse madaxweynaha jabuuti een, ismaaciil cumar geeli weli asaga wax taswiira kumaadan soo qaadan sababtaasi maxay ku dhacday horta horta waa runtaa horta sawiradeedii badi waxay ka hadlaan oo qalad ayaan saxaa marka in- ilaa iminka madaxweyne ismaaciil cumar geele madaxweynaha eh, jamhuuriyadda jabuuti ee ilaa iminka horumar mooye wax qalad oo oo ama dalkiisii ka galay ama dowlad kale ama waddan kale oo ka galay ma- m- iima muuqdo marka sidaa darteedii ayaan wax usoo wax ugu sheegi waayey Eh, laakiin meelaha kale bal siyaasaddan qasan iyo waxyaalahan oo isku dhexyaaca ayaan wax ka sameeyaa si aan qaladka markaas jira si aan u saxo Ee, taswiirtii kuugu dambeysay aad maanta taswiirtay wax ma nooga sheegi kartaa iyada taswiirtii ugu dambeysay oo aan ku tilmaamay eh, riyo oo ay macnaha daahir yaale iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii oo ay macnaha wax eh, riyey ku arkeen ayaan muujinayay waa sir oo aan ka helay gudahoodii eh, somaliland Eh, daahir yaale macnaha ma fileynin in xisbigiisii oo qof kalku lagu soo sharaxi kara marka taas ayaan riyo ahaan usoo muujiyey wax dhici kara ama dhici doono wa- ama wax kusoo socda inay tahay markin taas ayaan wax uga taabtaabtay marka saas saasaan ula jeeday tasaawiradan aad badanaa aad taswiirteed ma wax maskaxdaada ka yimaadaa mise dadkaa kuu sheega marka sidee bay kuugu yimaadeen maskaxda horta waa horta sawirada horta anaa alifa oo ayaa anaa samaysta laakiin marmar waxaa jira u- macnaha wax jira markaasi aad dad kuu soo gudbin kara oo macnaha sidii wax u jiraan ay kuu sheegayaan laakiin sawirka anaa anaa alifta iyo hadallada anaa samaysta Eh, dadka keliya waxay soo sheegaan sirta meesha ku jirta ama waxa dhici kara ama waxa hoos ahaan laisku haysta oo aan weli oo lasoo bandhigin ayay taasi markaan helo aniga ayaa isku duwa waxaan okay aad ayaan u fahmay een, amiin caamir Een, sida aad la socotid dalka soomaaliya een, xaalad qallafsan ayuu ku jiraa nin artiista aad tahay een, nin weliba xitaa la odhan karo siyaasi ayaa tahay bikaase eh, mar walba aad la socotaa sababtoo ah waad la socotaa Een, marka iminka ciidamada etoobiyaanku way ka baxeen marka maxaad is leedahay bal mustaqbalka dambe maadaama ciidamada etoobiyaanku ay ka baxeen ayay noqon doontaa horta siyaasadda soomaaliya maalinba weji cusub maalinba weji cusub ay lasoo baxdaa marka eh, waxaan dareemaynaa hadda haddii eh, etoobiyaankina way baxeen Eh, shalayna waxaan haysanay aan ku dheganayn etoobiyaanka naga baxo anaga waan heshiinaynaa maantana waxaad dareemaysaa in qolooyinka is-haystay inay leeyihiin eh, haddee baxaan xataa dagaal ma joojinayno marka waxaa eh, shalay waxaa waxaa jihaad macnaha mujaahid mujaahidiinta shalay waxay dhahayn waxaan ku mujaahidaynaa eh, etoobiyaanka maantana shacabkii kumujaahidaayeen say ila tahay marka eh, ayagaan ka sugaynaa wixii oo wixii cusuba Ee, waan gartay amiir Ee, somalilan baan iminka wax kaa weydiinayaa Ee, dalka somalilan kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii ayay ka gooday dalkii la oran jiray soomaaliya waxay tiri waxaan ahay jamhuuriyad ka madax bannaan oo la yidhaahdo jamhuuriyadda somalilan waxay samaysteen doorashooyin iyo dastuur adiga amiir ahaan sidee u aragtaa goon isku taagga jamhuuriyadda somalilan hola sutaanka somalilan horta waa wax oo macnaha xaqay u leeyihiin sababtoo ah somalilan waxa waaye dhib dhib badan ay soo arkeen oo macnaha dowladdii hore inkastoo oo maino shacabka aan shaqo ku lahayn laakiin dowladdii hore ayaa dhibkan gaarsiisay marka wax alla waxay yidhaahdaan xaqay u leeyihiin haddee haddii macnaha soomaali ay ka go-aane sababtoa shalay dembigii laga galay ayaan horta meesha yaalla ayaan arkaynaa anoo muuqda marka xaq bay uleeyihiin wax alla waxay yidhaa go-aansadaan mida kale waxaan ugu hambalyeynayaa horumarka dimuqraadiga ay gaareen iyo nabadda waddankoodii iyo macnaha dadkii ay soo dhaweeyeen oo reer koonfureedka inkastoo oo markino dhibaatooyinka iska bateen hadda waxaan u rajeynayaa horumar intaan kasii fiican wahagaag su fiican ayaanu fahmay amir iminkana waxaan kaa weydiinayaa saxaafadda sida aan la wada socono saxaafaddu waa waa raadiyo waa t v waa internet waa drid laakiin jornaalo amin laakiin iminka waxaa soo baxay websiteyadii ayaa batay oo afka soomaaliga ku hadla walow laakiin kala hareen kuwa mihinada saxaafadda yaqaano badanaa ee frontlineka yimaadiin ama se safafka hore kuwan kale mihinada saxaafadda hare oo qabiil ama wareva wixii ku shaqa leh ee xagga dambe iska maraan adiga aragtidaada hadwanaag media oo muddo badan oo ku soo jirtay saxaafadda waa sidii aragtidaad sida qaabka wararka ay usoo gudbiso aada iyo aada aadkaasi hambalyaan leeyahay waxaana ugu hambalyeynayaa sida wararka runta a u sheegta iyo saxaafadda horumaray ayay ka mid tahay hadwanaag waxaana leeyahay sidaa kusii wadaa kaasi wuxuu ahaa amiin caamir oo khadka taleefonka iigu waramayay amiir aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay adigaa mudan axmed xasan waa hagaag dhegaystayaal halka aad ka dhagaysanayseen waraysigaasi waa radio hadwanaag shabakadda ciwaankeedu yahay hadwanaag dot com ama hadwanaag news dot com dhegaystayaal waraysiga waxaa idii qaadiyey anigoo ah axmed naasir jibriil faarax oo jooga magaaladan toronto ee dalka canada amir caamirna wuxuu joogay kalgari ee isla dalkan canada waxaan idinkaga tegayaa muusigan dabacsan sidaa iyo ismaqal dambe oo xiisale iyo waraysiyo isdaba jooga ha mogaanina shabakadda hadwanaag news dot com maca salaama
hore waxaa jiray inankina hadiso baarkana u tirdo boqorkiyo dhaclaayo marbayla xidhati beri hore waxaa jiray inankina hadiso baarkana u tirdo boqorkiyo dhaclaayo marbayla xidhate waxbadelay kuwii hore delageesa dheero uu magaxa saartoosu ka barakamaye naabiise dhaqankii fardigii kabaydo naabiise dhaqankii fardigii kabaydo intii burburisay haqlowmaay farqabataa naadiise dhaqankii sharcigii kabaydo naadiise dhaqankii sharcigii kabaydo intii burburisay habloomaay farqabata Yeah. kaaga bixino raggu baadi gobaad beri adag kuweyda beri hore waxaa jiray inaan aan biliya laba cadalkaaga bixino raggu baadi goobaad beri arag kuweyda wax bedelay kuwii hore casarkii darbaxayo si fuuran qaatiyo budhcadene dameerkee naafiise dhaqankii karbinkii kabaydho naafiise dhaqankii karbinkii kabaydho dinkii burburisay qaloomaay farqabataa